أيها الإخوة والأخوات waxaa farxad u ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan التحذير المبين من الخروج على جماعة المسلمين كدقدة إن مسلم كالقبحو fadlan ku soo dhowaada fadhigii koowaad
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى kelimadani waxay ka mid tahay kelimooyinka ay jeedi doonaan in sha allahu tacaala culummada salafiyiinta ah ee soomaalida qaarkood iyo bacda dalabati alcilm dowradda loogu magac daray xadiidka nebiga sala allahu caleyh wasalam ee ah alkhawaariju kilaabu ahli nnaar waxay ku saabsan tahay kelimadani in sha allah mowqifu lmuslim min fitnati اtakfiiri waاtafjiiraat qofka muslimka ah mowqifka uu ka qaadanayo min fitnati اtakfiir gaalaysiinta qofka muslimka la gaalaysiinayo oo xaqdarro lagu gaalaysiinayo fidnadeeda iyo watafjiiraat isqarxinta fidnadeeda kelimadani waxay ka kooban tahay ilaa sagaal nuqdo nuqdada ugu horeyda ulajeedka ama macnaha laga wado ku fidnoobidda gaalaysiinta qofka muslimka ah nuqdada labaad xaqdarro in wax lagu gaalaysiiyo oo qofkii muslimka ah lagu gaalnimo xukumo si xaqdarro ah khatarta ay ku leedahay diinta ilaahay casa wajal dhexdiisa nuqdada saddexaad markii la garto khatarta arrinka isaga iyo dhibaatada ay ku leedahay oy muslimiinta u keento diintooda u keento adduuniya aakhiraba ay dhib ugu keento waxay noqon in laga duceysto muslimiintana looga duceeyo nuqdada afaraad inuu qofku ka beri noqdo gaalaysiinta xaqdarrada ah dadka wax ku gaalaysiinaya inaanu la murmin la fadhiisan oo la doodin inuu u naseexaynayo oo la talinayo oo wixii shubhooyina ay qabaan uu ka zuulinayo mooye nuqdada shanaad maa yahbutu bihi islaamu lmari qofka muslimka ah waxa islaamnimadiisu ay ku sugnaato goormaa lagu xukumaa qofku inuu yahay muslim nuqdada lixaad man habata islaamu biyaqiini lam yazal canhu ila biyaqiin qofka islaamnimadiisu ay si la hubo u sugnaatay oo arrimaha islaamnimadu qofku ku sugnaato mid kamida ay ku dhabowday oo sidaa muslim ku ah in uu islaamnimada ku sugnaanayo ilaa wax la hubo oo cad oo diinta uga baxo ay dhacdo la helo nuqdada toddobaad cidda xaq u leh inay xukunto cidday u bannaan tahay inay xukunto diinka baxa qofka muslimka ah yaa odhan kara qofka muslimka ahaa diintii uu ka baxay oo waa ridoobay nuqdada sideedaad waxyaabaha ugu caansan ee khawaarijtii hore iyo kuwa maanta joogaaba ay wax ku gaalaysiiyaan dadka muslimiinta diinta uga saaraan nuqdada sagaalaad khawaarijta baadidooda waxyaabaha sababta u ah waxaa ugu badan ee sababay inay khawaarijtu ka lumaan jidka toosan iyaga iyo ciddii nahjigooda haysa arrimaha iyaga haddii la faahfaahiyo marka ugu horeyda waa in la fahmo gaalaysiinta xaqdarada maxay tahay maxaa yeelay alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi qaacidaa jirta odhanaysa shay xukumiddii waxay farac ka tahay oy qeyb ka tahay shayga fahmidiisa marka la rabo in wax la- la xukumo oo xukun la siiyo waa in waxaa la fahmo faham saxa la fahmo allah caza wajal waxa uu yihi wakayfa tasbiru calaa maa lam tuxiitu bihi khubra sideed baad ugu sabri waxaadan cilmi ku koobin waxaadan aqoon u lahayn sheekh socdi raximahullah wuxuu leeyahay aayaddaas fawaa'ideeda markuu hadlaya fiihi cadamu lmubaadara ila alxukmi cala shay xataa yucrafa maa yuraadu minhu wamaa huwa almaqsuud waxaa ku sugan inaan shay lagu degdegin oo aan la xukumin shay inaan lagu degdegin xukumidiisa inta la garto inta laga garanayo waxaa loola jeedo ibnulqayimna fi nuuniya waa ku yihi raximahullah ina albidaara biraddi shayin lam tuxid cilman bihi sababun ila alxirmaani ku degdegidda shay aadan ku koobin cilmi waa arrin keenaysa inaadan gaarin arrinkii isaga ah marka ulajeedku waxa weeyaan shay marka la xukumayo waa in shayga la fahmo marar badan dadku waxbay iska xukumayaan shay bay ammaanayaan shay bay ka digayaan shaygaa macnihiisana ma garanayaan tusaale ahaan shirki qofku markuu yidhaahdo waxaan waa shirki shirki ma banaana waa inuu ogaado waa maxay shirki tawxiidku waa waajib tawxiid muxuu yahay ma ujeeda gaalaysiinta xaqdarada ma banaana maxay tahay khawaarijnimadu khawaarijtu waa xun yihiin khawaarij maxay tahay khawaarijnimadu waa inuu qofku fahmo shayga aad bay muhiim ugu tahay haddaba ulajeedka laga leeyahay fitna takfiir waxa weeye qofku inuu qof muslim ah si xaqdarra uu ku gaalaysiiyo qof muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa islaamnima ugu xukuman tahay qofka gaalaysiiya qofka isaga qof fidnoobay wey oo gaalaysiintii fitna kaga ka raacday ku fidnoobay inuu muxuu ahaa uu qof muslima xaqdarro diinta uga saaro qofka muslimka ah in diinta in lagu xukumo inaanu muslim ahayn oo gaalnimo ku dhacay oo u gaal yahay waa arrin aada iyo aada iyo aada u weyn waa arrin aada u khatar badan waa qofka muslimka dhib loo geysto kan ugu sarreeyo wey waa in diinta laga saaro gaalnimo lagu xukumo allah wuxuu leeyahay subxaana waladiina yu-duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana wa ihma mubiina aayaddaa waxaa ku sugan muminiinta rag iyo dumar qofka dhibaya oo xaq waxaanay ku waxaanay kasban oo aanay shaqaysan ku dhibaya inuu xambaarsaday been abuur weyn iyo dembi cad marka gaalaysiinta qofka muslimka ah xaqdarro lagu gaalaysiinayo diinta laga saarayo waa murtad la odhanayo isagoon ahayn waa iidaa nooca ugu weyn weeyaan dhibid tan ugu weyn weeyaan oo qofkaa la dhibay qofkii qof muslima gaalaysiiyo xaqdarro ku gaalaysiiyana isagay ku laaban waxaa alimaamu bukhaariy wa muslim saxiixeynkooda waxay kusoo saareen can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaahay rasuulkiisu waxa uu yihi ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha haatee idaa qaala rajulu liakhiihi ya kaafir qofku hadduu ku yidhaahdo walaalkii gaalow gaal hadduu ku yidhaahdo faqad baa biha axaduhuma midkood baa la laabtay midkood baa la laabtay gaalnimadiibu la laabto waa gaaloobo diintuu ka baxay miya mase dembigii gaalaysiin qof muslim ah la gaalaysiyo la laabtay labadaa mid wey fa in kaana kamaa qaala haddii uu yahay sida uu yidhi wa ilaa haddii kale rajacad calayhi isagay ku laaban marka qof muslim haddaad tiraa gaal baa tahay haddii aanay gaal uusan gaal ahayn oo aad ku gaalnimo xukunto aday kugu soo laaban qofka muslimkaana maaha inuu ku degdego wax intaa leeg sidoo kale imaam bukhaari muslim waxay soo saareen min xadiidi abi darin radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ilaahay rasuulkiisa ayuu maqlo odhanaya yaquulu waman dacaa rajula bilkufri qofkii qof ugu yeera rajulan meeshan waxaa laga wadaa qof dakar lagama wado qofkii qof ugu yeera gaalnimo ama ku sheega gaalnimo aw qaala ama yidha yaa caduwalla ama yidha ilaahay cadowgiisow walaysa kadalika sidaana aanu ahayn ilaa xaara calayh isagoo ku laabta arrinka isaga ah marka in qof muslim ah la yidhaahdo gaal baa tahay iyadoo lagu qaldamaya arrin aada iyo aada u weynin badan wey qofkii ubaqaa diintiisa waa inuu aada uga digtoonaado waa inuu aada uga fogaado arrinka isaga wuxuu u baahan yahay qof afar tilmaan leh marka ugu hore qof cilmi leh oo garanaya shareecada ilaahay maxaa lagu gaaloobaa goormaa la gaaloobaa gaalnimada yaa xukun xukunkeeda yaa rida axkaamta ka dhalane qof aqoon u leh arrinka labaad inuu yahay qof cadli ku sugan oo cilmigii ku dhowrsadoon jawr iyo dulmi aan samayn arrinka saddexaad qof warac leh inuu yahay oo hawo inuu raaco ay ka hor istaagaydo alla kacabsi iyo dhowrsi arrinka afaraad inuu yahay qof xikmad leh oo xukunka meeshuu ku habboon yahay iyo wakhtiguu ku habboon yahay iyo cidduu ku habboon yahay uun dul saaray weliba gaalnimada middeeda jamaaciga ah oo ummad dhan lagu gaalaysiinayo shacab dhan lagu gaalaysiinayo ummad dhan lagu gaalaysiinayo kumaba sii jirtaba hal qof oo muslim ah oo qofku uu xaqdarro ku gaalaysiiyo maxaa ka dhalanaya maalkiisii inuu ku waayo sharafkiisii inuu ku waayo diintiisii uu ku waayaba adduunyadiisii uu ku waayo arrin sahlan maaha waxa weeye intaasoo dhan waxaa u keenaysa in diintii laga saaray waxaa ka dhalan marka in dil baa ka dhalan man qad man badala diinahu faqtuluuhu ayaa dhalan dilkiisiya xalaal noqonaya arrinka isagaana arrin sahlan maaha gardarra hadday tahay adduunka oo burbura baa ilaahay subxaana wa tacaala kala dhib yar kala sahlan in qof muslimah xaqdarro lagu dilo lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajuli muslimi bigayri xaq qof muslima xaqdarro lagu dilo adduunka oo dhan oo zuula oo meesha ka baxa baa ilaahay kala fudud ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ugu weyn yahay qofka muminkaa qofka muminkaa qof ku gaalnimo xukuma cadow buu ka dhiganaya wuu colaadsanaya qof mumin qofka colaadsanana ilaahay baa subxaana wa tacaala dagaal ugu yaboohay man caadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi u ilaahay hadiisu qudsi weli aan weligeyga qofkii colaysta oo cadow ka dhigta dagaal baan u cilaansadou ilaahay leeyahy marka waxa weeye qof mu'mina oo weli ilaaheeya markaad gaalnimo ku xukunto waxaad ogaanaysaa ood collaysato inaad muxuu ahaa dagaal ilaahay subxaana wa tacaala aada u banbaxday qofka mu'minkaa haddii la gaalaysiiyo waxaa ka dhalanaysa dhiiggiisa la banayso saan tilmaanay waxaa ka dhalanaysa in la dilo ulakac loo dilo hadday arrintaa iyadaahay aanay xaq ahayn waxaa ku soo arooray goodin iyo waciid aada iyo aada u daran allah caza wajala waa ku yidhi subxaana waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahanamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima qof mu'mina ulakac qofka u dila jahanamo ayay amaalmarintiisu tahay xaal uu ku waaraayo ilaahayna waa u carooday waana lacnaday naxariisuu ka fogay cadaab weynna waa u diyaariyey qof mu'min marka ulakac in loo dilo waxa weeyaan aad bay u xun tahay waxaana ka dhalanaya waxyaabaha sababana waxaa ka mida in la gaalaysiiyo sidaasoo kale waxa weeye qofka muslima in la gaalaysiiyo dhiiggiisii la xalaalaystaa ka dhalan in la dilo qofka muslimka xaqdarro lagu dilana saddex xuquuqoo waaweyn baa ka dhalan waa xaqi ilaahay oo meel looga dhacay oo xurmadii qofka ilaahay mu'minkaa siiyey oo lagu xadgudbo weeyaan qofkaa toobadkeyn buu u baahan yahay dhab oo ilaahay ugu laabto xaq labaadaa saaran waa qofkii muminka ahaayow dilay ama uu sabab u noqdo in la dilo maalinta qiyaamada ayuu imaanaa qofkii xaqdaro lagu dilo isagoo madaxiisii xambaarsan oo kii dilay ku odhanaa ilaahw kan weydii muxuu ii dilay halkaabuu ku sugaya xaqa saddexaad oo dadkii laga nixiyey la murugo geliyey ee qofkaa gardarada lagu dilay laga dilay oo iyaguna leh xaq inay qisaastaan qofkii dilay qofkoodii ama muxuu ahaa ay diya ka qaataan day doonaana ay cafiyaan arin sahlan maaha marka qofku uu ku ku degdego gaalaysiintu waxay keenaysaa ummadda muslimiintu inay tafaruqdo ay kala qoqobanto oo iska hor yimaadaan dagaalamaan arrinkaana waa shar mustatiira weeyaan inay muslimiintii iyagu isqabsadaan iyagii dhexdooda dagaalka dhex bilowdo waa arin ba'suhum baynahum shadiid ah wey nabiga calayhi salaatu wasalaam allah caza wajal saddex arrin buu weydiistay laba arrin baa ilaahay ka aqbalay hal arrinna alla ma aqbalin in waxaa laga aqbalay aan ilaahay ummaddan cadaab samada uga keenin baabi'iyo dhammaantood arrinka labaad inaa ilaahay ummaddan muslimiinta ku sallidin gaalo eber ka dhigtoon waxba ka reebin arrinka saddexaad in aan ilaahay subxaana wa tacaala inaan ummadda dhexdooda isdagaalamin muslimiintu taa rasuulka calayh salaam lagama aqbalin maxaa yeele taa bacd allaahi tacaala waa mid iyaga ku xiran oo iyagu ay tahay inaanay samayn oo ay ka digtoonaadaan marka dhibka ugu weyn oo muslimiinta haysta waxaa dhibabka ugu waaweyn waa inay iyagu isdagaalamaan cadow haddaad necab tahay waxa ugu wanaagsan oo ay aada la jeclaan lahay waa in ilaahay iyaga iska hor keeno adiga waxba waktiga aanay kaaga bixin iyo wax maala iyo wax fikiratoona iyagu eber iska dhigaan waa sidaas wey marka dadka muslimiinta ah inay iyagu isku soo horjeestaan iyaga islaayaan isbaabi'iyaan ayay keenaysaa inay isgaalaysiiyaan oo qaarkood la gaalaysiiyo masale lagu degdega maaha gaalaysiintu waxaa keenaya haddii si jamaaciya weliba wax loo gaalaysiiyo sida firaqu khawaarijtu ay yihiin in ummadii dhammaad ay ku baxaan oy dhiigooda xalaaleystaan markay ummadii gaalaysiiyaan waxaan iyaga ka ahayn way xalaaleysanayaan dhiigooda taasna waxay keenaya ummadii inay wada ay wada weeraraan oy la dagaalamaan waxaa sidaa yeela nebigu sal slam waa ka beri noqday nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiis saxiix muslim ku sugan sida kusoo waa ki yiri man kharaja min ummati calى ummati yadribu baraha wafaajiraha walaa yataxaasha min muminiha walaa yafi bidi cahdin cahdahu falaysa minii walastu minhu ummadeyda qofka kumid oo ummadeyda ku baxa oo kooda wanaagsan iyo kooda qaloocanba dilay qofka qofka muminka iimaankiisa darti aan isaga ilaalinay kan xataa heshiiska la siiyey ee gaalka heshiiska leh muslimiinta heshiisku kala dhexeeyo aan heshiiska u oofinaynin isaga xataa dilay falaysa minii walastu minhu nebi sal slam iga mid maaha kana mid maahi beri baan ka ahaa wey marka khawaarijtu waxa weeye ummaddii muslimiinta ayay dhinac ka marayaan way dilayaan miday yidhaahdaan waa murtad oo diinta ka baxay oo xaqdaro ku xukumaan iyo miday ku lamaaniyaan kaa ku xijiyaan ay yidhaahdaan walaa buu siiyey saaxiib buu ka dhigtay wuu u gargaaray isagana saa ay ugu haleeshiiyaan oo ku gaalaysiiyaan iyo mid ay yidhaahdaan niyadoodaa lagu soo niyadiisaa lagu soo bixin isagu gaal maaha walaana gaalada uma samayn laakiin niyadiisaa lagu soo bixin wax ay ka reebeen marka malaha muslimiinta waa kuwa muxuu ahaa hoteelada lagu wada nool yahay qof musaafira qof shaqaysta qof muxuu ahaa qaybaha kale qof ku ag nool oo derisa qof yar iyo qof weyn rag iyo dumar culumo iyo caamaba meel lagu noolyahay hoteel waa kuwa isku dhex qarxinay ummadii miyay kala reebeen kalama reebin maxaa keenaya oo sabab u ah gaalaysiinta weyn iyo xalaalaysiga ay xalaalaysanayaan dhiigooda dhammaantood miday gaalnimo ku xukumaan iyo miday yidhaahdaan niyadiisa lagu soo bixin wahaa kadaa diyaaradaha isku dhex qarxinaya ama bamka dhex dhigay waa kuwa isku dhex qarxinaya muxuu ahaa muxuu ahaa meelaha dadku ay ku nool yihiin iyo guryaha iyo meel alaali meesha soo gaaraan waxaa sabab u ah waxaas gaalaysiin xaq darro ah ayaa sabab u ah gaalaysiin xaq darro ah ayaa sabab u ah marka inuu qofka muslimkaa uu ka fogaado waxa weeye gaalaysiinta xaqdarada maxaa yeeley waxaa ka dhalanaya waxaasoo khatara oo ummadii dhiigoodii mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar lagu xalaalaysanay marka qofka muslimka hadduu ogaado in gaalaysiinta xaqdarada ay keenaydo arrimaha faraha badan oo dadkii muslimiinta layska horkeenayo oo dhiigoodii lagu banaysanayo hantidoodii lagu burburinayo koodii yara iyo koodii weynaa rag iyo dumar dandiile iyo dandiila la-aanba waxa weeye dhinac laga wada maraya saf sida dhaqanka khawaarijta uu yahay qolooyinka nebi sal slam uu ka badbaaday oo ka beri noqday qofkii ay u caddaato waxay keeneen marka inuu ka ducaysto oo ilaahay uga badbaadi yidhaahdo ilaahow iga badbaada qof muslim ah oo mu'min ah oo ilaahow adiga agtaada weli ka ah ilaahow inaan u arko inuu cadowgaaga yahay gaal inuu yahay ilaah uga nabadgeli inuu qofku si dhaba ilaahay ugu baryo waxaa kale oo ka laazimaya inuu muslimiinta uga duceeyo dhaqankaa waxa wada waxaa dariiqadaa ku sugan inuu ilaahay ummadda ka qabto inuu ilaahay kuwooda hanuun kala hanuuniyo kuwa aan lahayna ilaahay ummadda inuu ka qabto shartooda waxay noqon arrinta afaraad qofku inuu ka beri noqdo wax allaale waxaa gaalaysiin xaqdarraa muslimiinta ku sabaynaya sida khawaarijta dhaqanka u ah waad ogtihiin waxay ka soo bilaabeen saxaabada nebiga sala alla ly slam cuhmaan bin cafaan bay gaalaysiiyeen radia allahu tacaala canhu cali bin abi aalib radia allahu tacaala canhu gaalaysiiyeen saxaabo badan bay gaalaysiiyeen qaar waa laayeen ilaa yowmina haadaana waa kuwa dadkii muslimiintaa gaalaysiinay marka qofku inuu beri ka noqdo kana fogaado ka beri noqdo dadka uga digo aanu la fadhiisan aanu dhegaysan ilaa inuu xaq u sheegayo oo oo u naseexaynayo mooyaane kitaabka kutubada laga qora arrinkaa isagaa shubhooyinka ay nimanka isticmaalaan ay ku lumiyaan da'yarta iyo dadkaan aqoonta u lahayn sharciga waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo silsilatu rad cala halaathiina shubha min shubahaati ducaati takfiir wadaadku wuxuu keenay soddon kamida waxyaabaha ay xujaystaan qolooyinkan xaqdarada wax ku gaalaysiiya oo mid mid uga jawaabay marka qofku inuu ka beri noqdo qolooyinka iyaga ah aanuusan laablakac u noqon aanu ku sirmin cibaadaadka qaar kamid ay samaynayaan ama salaad ama soon ama xijaab ama waxay ku magacaabayaan xuduud oogid ama muxuu ahaa nabadgelyo ka dhacda meelay joogaan nisbi ah iyo waxaa lamidkaa inaanu ku sirmin ee uu eego muxuu ahaa arrinta ay ku jiraan oo qof muslima ina xaqdarro ku xukumayaan arrinta shanaad waxa weeye maa yahbutu bihi islaam almar qofku muxuu muslim ku noqdaa qofka goormaa lagu xukumaa islaamnimada ahlucilmi waxay yidhahdeen qofka islaamnimo waxaa loogu xukumaa saddex arrin binnasi aw bidilaalati aw bitabciyati binnas inuu isagu yidhahdo muslim baan ahay inuu laa ilaaha ila allahu qiro shahaadateynkii qiro isagii inuu tansiisiyo arrintaa iyadaa uu iqraariyo oo qirto muslim baan aha yidhaahdo ama kelimo kastoo islaamnimo ku muujinayo uu ku dhawaaqo uu ku sugnaana islaamnimadu qalbigiisa ilaah baa daalacanaya waxaa kaloo islaamnimadu ku sugnaanaya bidilaala ficil qofku inuu sameeyo islaamka u gaar ah sida salaada islaamka u gaarkaahay cibaado islaamka u gaar ah shaciiro islaam muslimiinta u gaar ah inuu sameeyo ma ujeedaa arrintaa iyadaana waa arrin qofka islaamnimo loogu xukumayo arrinta saddexaad tabciya qofka in loo eegayo dhulka uu ku nool yahay iyo waalidka uu ka dhashay saddexdaa arrinba waa loogu islaamnimo xukumaa qofka marka inuu shahaadateynka ku dhawaaqo oo laa ilaaha ila allahu yidhaahdo muxamedun rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxameda rasuulullah inuu yidhahdo laa ilaha illa allah inuu yidhaahdo anuu mu'min baan ahay muslim baan ahay inuu yidhaahdo muslimiintan ka mid ahay iyo kelimo kasta uu ku muujinayo islaamnimo wuu ku noqonaya ilaahay subxaanah wa tacaala waxau yuri ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan ilaahay wuxuu ka nahiyey muslimiinta u diiday qofkii salaama oo assalaamu calaykum ku yidhaahda ama yidhaahda anigu muslim baan ahay inaanay dhihin adigu muslimatiid oo oo islaamnimada qofkii sheegta ay islaamnimo u qiraan ama wax uu ku muujinayo islaamnimo caalim kale ibnu jariir thawri wuxuu leeyahay hadi aaya nazalat fii sababi qatilin qatalahu sariyatu lirasuli lah sal slam qatalatu sariyatu lirasuli lah sal slam bacda man qaala inii muslim aayaddan waxay kusoo degatay sariyadii dileen nin yiri inii muslim anu muslimaan ah aw bacda man shahada shahaadat alxaq ama markuu shahaadada xaqa uu qiray aw bacda ma salama calayhim ama markii uu salaamay marka saddexdaa ah mid kamida unbuu yidhi ama muslimaan ahay buu yidhi ama tawxiidkau qiray ama waa salaamay saas markuu yidhi kadib ay maqleen ayay dileen markay dileen baa ilaahay aayadda kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala فهذه الآية تدل على من أظهر الإسلام أي كلمته أو ألقى تحية أهل الإسلام يجب الكف عنه آيادا وحي دليل تاقفك إسلام موجية كلمة الإسلام لماذا كل واقع أما مسلمين تسلام تحية إسلامك سلقوا سلقوا إسلام لماذا سكون موجية يجب الكف عنه إلى واجب تأين لغا هكذا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كحيحين كسوغا عالمك اللي صحابي اللي أسامة بن زيد مركو دلنينكي mushrikiinta la socday ee ka barbar dagaalamayey ee saxaabada dhowr ka laayay markii uu usaama seefta kor ugu qaaday yidhi laa ilaaha ila allah ee uu dilay dilay nabigu calayhi salaam wuu ku canaantay nabigu arrinka aad buu ugu canaantay calayhi salaatu wasalaam aqatalta bacdama qaala laa ilaha illa laa ilaha markuu yidhi kadib miyaa dishay saxaabi marka wuxuu u mooday inuu arrintaas ninku ku gambanayay islaamku aanu dhab ka ahayn nabiga calayh salaam wuxuu ku yihi hallaa shaqaqta qalbahu qalbigiisa maxaa u jeexi weyde qalbigiisa maxaa u jeexi kayfa tafcal bilaa ilaha ila allah idaa jaatka yowma alqiyaama laa ilaha ila allah maxaad ku samaynaysaa qiyaama hadday kuu timaado ma ujeeda usaama wuxuu yihi waxaan tamaniyey maalintaa inaa islaamo culayska hadalkaa nebi sal slam uu ku hayay walaalayaal u fiirsada waa qof furintii dagaalka ku jira oo mushrig ahaa oo muslimiintii laayay ee seefta kor markii loogu qaaday ku dhawaaqa kelima tawxiid ayaa weli la yidhi maya lama ogola maxaa yeelay kelimada uu ku dhawaaqay aa loogu islaamnimo xukumay haddii lagu gaalnimo xukumayo riddaa la yidhaaho diintu ka baxay noqonoo waa inuu la yimaado wax diinta ka saara welina lama imaan tawxiidkiibuu qiray waxay ahayd marka in sidaa loogu islaamnimo xukumo marka saasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiis bukhaari ku sugan saxaabadiisa qaar kamidau diray amiirna wuxuu uga dhigay khaalid bin waliid radia allahu tacaala canhu khaalid bin waliid marka qolay la kulmeen qolooyinkay la kulmeen meeshay odhan lahaayeen aslamnaa waa islaamnay ama ay shahaadateynka qiri lahaayeen ama muslim baan nahay odhan lahaayeen way qaldameen oo waxay yidhahdeen sabacnaa kelimadaas sabacnaa ay dheheen yacni kelimadas saabi'ada waa kelimad markeedii hore aflagaada ah oo mushrikiinta quraysh ay nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisa ku sheegi jireen kelima aflagaadaawa laakiin dadkani ma oga in aflagaado tahay muslimiintii laga leeyaha saabi ay maqleen markay arkeen muslimiintu kusoo socota bay kelimadii ku dhawaaqeen sabana sabana ay dheen alla anaga saabi'iinaa nahay wuxuu leeyahay saxaabigu falam yuxsinuu an yaquuluu aslamnaa fajacaluu yaquuluuna saba'naa saba'naa bal u fiirso ma aanay wanaajin buu leeyahy saxaabiga xadiidka warinay ibnu cumar wey inay yidhaahdaan waa islaamna ma aanay awoodin oo maba garanaya waa islaamnimada kelimadda xataa ma yaqaanaan markaa bay yidhahdeen saba'na saba'na khaalid wuxuu qaatay marka radia allahu tacaala canhu weli inay gaalnimo fara kula jiraan waa kii laayay nebigu markii loo sheegay calayhi salatsalaam nebigu gacmahu kor u taagay allaahuma inii abra'u ilayka mima facala khaalid buu yidhi ilaahu khaalid wuxuu sameeyaan beri ka ah rasuulku waa iska beri yeela arrintaa iyada waa arrin qaladoo dhacday saasay tahay nabi sal slam diyadiina waa bixiyey diyaatim diyooyinkoodiina waa bixiyey haddaba walaalayaal arrintaa waxay tusinaysaa qofkii ku dhawaaqa kelimo uu ku muujinaya islaamnimadiisa shahaadateynkaa xataa yaanu oqoon muslimaan ahay xataa yaanu garanay kelimaa muslimiinta lagu aflagaadeeyaba ha yidhaahdo laakiin ulajeedku hadduu yahay inuu ku islaamnimo noqdo in loogu islaamnimo xukumay in loogu islaamnimo xukumay sidaa aaweed wuxuu leeyahay caalimka la yidhaahdo alqasطalaani fi sharxi اbukhaari yu'khadu min hada اlxadiid qabuulu اlacmaali اdaahira wاlxukmu bima yaqtadiihi اdaahir acmaashan waxaa xadiidkan laga qaadanaya acmaasha daahirkaa ee muuqata in la aqbalo waxaa acmaashaas ay tusinaysana lagu xukumo wax lagu xukumo waliktifaau fi qabuuli اlimaan bilictiqaadi اljaazim in loogana kaaftoomo muxuu ahaa iimaanka in lagu aqbalo iimaan go-an oo caqiide go-an waxaa looga kaaftoomaa waxii daahir ah oo qofku muujisto khilaafan liman awjaba tacaluma adila waxaa arrintaas kasoo horjeedaa qofka dadka ku waajibiyey oo ahlulbidca qaarkood qofku inuu adilo la barto oo waa imtixaamayna ay leeyihin adiladii inuu yaqaanaan eegayna haduusan aqoon ka aqbali mayno islaamnimadii hadduu yaqaano waa ka aqbalayna waa ka tawaqufayna maya qalad wey arrintaa camalka daahirka a loo aqbali waana loogu xukumi kadibaa wixii diintiisa waxa weeye uu muujistay islaamka ah la bari arrintaas marka wax weeyaan qofka inuu yidhaahdo muslim baan ahay ama wuxuu ku muujinaya uu ku dhawaaqo in loogu islaamnimo xukumay arrinta labaad waxa weeye adilaala naxw an yusaliya kitaabiyun oo waaxidu min ahli shirk wاlqasdu minha huwa an yatiya amra an yaأtiya almaru bcamli min acmaali islam الظaahira wlati la yushaariku biha ahlu اladyan اأkhra وأhamuha fi dalika الصalاة wاlhadي الظaahir fainahu bidalika yuxkam calayhi biاlislam waxa weeye qofku inuu la yimaado acmaasha islaamka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta u gaarka ah sida salaadii oo kale maujeeda ficilkii muslimiinta u gaarka ah oo shaciiradii astaantii tilmaantii muslimiinta lagu yaqaana aduu la yimaado waa loogu xukumi alimaamu bukhaari raximahullah saxiixiisa wuxuu kusoo wariyey min xadiidi anas bni malik qaala qaala rasul lah sal slam ilahi rasuulkiisu waxau yidhi man sallaa salaatana salaadeenna qofka tukada wastaqbala qiblatana qibladeena u jeesta wa akala dabixatana xoolaheena gowraceenna cuna fadalika almuslimu aladii lahu dimat llah wa dimatu rasuulihi falaa takfiruu allaha fii dimati waa muslimku waa midkaas lah ilaahay waxa weeye dimadiisa ku jira iyo dimada rasuulkiisa sal slam maganta ilaahay iyo maganta rasuulkiisa ku jira ee ilaahay magantiisa hau dhaafinina marka arrinkaa wuxuu tusinayaa in camalka islaam muslimiinta u gaarka ah qofka la yimaada isagoo waxa weeye ku islaam gelaya ku islaam muujisanaya in looga aqbalayo caalim kale ibn xajar raximahullah acasqalaani markuu sharaxay wuxuu yihi xadiidka wafiihi ana umuura annaasi maxmuulatun cala adaahir waxaa xadiidkan ku sugan in dadka arrimahooda lagu xambaarayo sida daahirka ah faman adhara shacaa'ira addiin ujriyat calayhi axkaamu ahlihi maa lam yadhar minhu khilaafu dalik qofkii diinta shicaarteeda iyo astaanteeda muujiya in axkaamta diinta lagu lagu qaadaayo haddii aanay kahor aan kasoo fulin qofkii wax arrintaa ka hor imaanayo sidoo kale sheekh islam ibn taymiya raximahullah fi dari tacaarud wuxuu leeyay wahuna masaa'ilu takalam fiiha alfuqahaa kaman sallaa walam yatakalam bishahaadateyn sida qof tukaday oon shahaadateynka ku dhawaaqin aw ataa bigayri dalika min khasaa'is islaam ama waxyaabihii kale oo salaad bayaan ahayn islaamka u gaarkaayoo la yimid walam yatakalam bihima shahaadateynkiina aan ku dhawaaqin hal yasiru muslima am laa muslim saama ku noqon mise ku noqon maa fuqahadu masaladaas ka hadleen buu sheekhu ibnu taymiya wasaxiixu anahu yasiru muslima bikuli ma huwa min khasaa'ir islaam waxaana sax oo leeyahy inuu qofku muslim ku ahaanayo wax kasta oo islaamka u gaar ah wax kastaoo islaamka khasaa'istiisii astaamihii islaamka lagu yaqaanay ee muxuu ahaa qofkii la yimaada shahaadateynkiiba aanu ku dhawaaqine in loogu islaamnimo xukumaayo waana arrinkaas markaan la ogeyn waaye inaanu si dhab aan loo ogeyn inuu qofku waxaan dhab ka tahay oo aanu uga dan lahayn inuu muslimiinta iska dhigdhigayo o kale u dhaajinayo wahada ida lam yuclam minhu yaqiina biqowlihi wa ficlihi anahu laa yuriidu bidalika alislaama kaman yuxaaki muslimiin marka qofkii dhab ahaan loo ogyahay daahirkiisa laga ogyahay inaanu arrintan ka wadin islaamnimo qaadasho ee ay ka tahay muslimiin caayidoo muslimiin dhaajin oo kale muslim iska dhigdhigid oo kale iyo wax lamida qofkan yaqiin loo ogeyn hubaal loo ogeyn arrinka isaga asalka waa in loo xukumo islaamnimo loogu xukumo masalada saddexaad atabciya waa qofka in la raacinayo waalidiintiis muslimiinta ah iyo dhulka uu ku nool yahay loogu islaamnimo xukumay wuxuu leeyahy kisaai fa ina asabiya yuxkamu biislaamihi tabcan liabaweyh caqila aw lam yacqil maa lam yuslim binafsihi idaa caqil wa yuxkamu biislaamihi tabcan lidaari ayda wuxuu yihi ilmaha yar waxaa loogu islaamnimo xukumaa aabbayaashood labadiisa waalid hooyadii aabihi iyadoo la raacinayo ama waxaa caqliyay ama yaan wax caqliyey qof aabihii hooyadii ay muslim yihiin sidaasaa islaamnimada loogu xukumi bal u fiirso aabihii iyo hooyadii baa muslima ama midkoodaa muslima waxaa loogu xukumayaa islaamnimo islaamnimaa loogu xukuma in ilaa uu isagu intuu ka caqliyaysto markaas uu ka islaamo mooye saasoo kale sheekhu wuxu waxaa qofka loogu islaamnimo xukumayo tabacan lidaar raacid daarta la raacinayo marka marka dariiqan ayay ahlo sunnuhu ay ku sugaan qofka islaamnimadiisa xataa waxay leeyihiin xataa low kaana alwalad yadhabu ila alkaniisa xataa wiilku hadduu kaniisada aado wayatacabadu fiiha calaa diini ummihi diinta aabihii hooyadiisna uu ku cibaadaysto wa abuuhu muslim aabihiisa uu muslim yahay culamadu waxay dhaheen famaa aftaa bihi culamaa anahu yuxkamu lahu bilislaam xataa yasala ilaa marxalati lbuluq qofka islaamnimaa loogu xukumi inta uu ka gaaro marxaladda uu qaangaarka ah wabitaali yakunu hunaaka majaalu lmuxaakamati birida aw cadam muxaakamati aw iltizaami aw cadam iltizaami lakinahu huna gayru mukalaf wa taalama anahu gayru mukalaf fa inahu tujra calayhi axkaamu lislaami mubaashara id laa budda lahu min diinin tujra calayhi axkaamuh huna yahbutu lahu xukm alislam bitabciid marka waxay leeyihiin xataa ilmihii labadii waalid midkood oo gaal yahay oo maalan hooyadii baa gaalaa hooyadii kaniisaday u qaadaa cunug ilaa uu ka qaangaaro cunugaa islaamnimaa loo xukumay maadaama abihi uu yahaa muslim mukalafna aanu ahayn oo qaangaarinba oon dembiba loo qoraynba ilaa uu ka qaangaaro markuu qaangaaro baa loogu yeeri marka haddii marka uu islaamnimadii ou sidaa kusii wato fitradii ilaahay ku abuuray oo iyadaa xaqa uu yidhaahdo aabihii diintiisa u qaatana islaamnimaa loogu xukumi haddii kalena gaalnimaa loogu xukumi laakiin waxa weeye qofkii labadiisa waalid muslimiin ay yihiin wadanka uu ku nool yahay wadan muslim uu yahay sidaas asalka sidaasa loogu xukumi loogu islaamnimo xukumi masalada lixaad oo muhiimka waxa weye qofkii islaamnimadiisu ay dhab ahaan ku sugnaatay ee sidaa ay ku sugnaatay ima isagiibaa qowl ahaan u iqraariyey u qiray shahaadateynkii amaba ficil ahaan uu u sameeyey wax islaamka u gaarkaa labadiisa waalid baa muslima wadanku ku nool yaha wadan muslima ma ujeedaa muslimiin un ku nool yihiin asalka islaamnimadiisu wey qofkii islaamnimadiisu ay sugnaatay loogama qaali karo xukunka islaamnimada ilaa gaalnimo la hubo oo cad inuu la yimaado mooye oo lagu ridna xukumo maxaa yeelay xuduudda waxyaabaha xadka uu ka dhalanayo sida gacan goyntii muxuu ahaa jeedalintii muxuu ahaa waxa weeyaan waxyaabaha shubhooyinka ee aan la hubin waxa weeyaan waa waa waa waa waa looga hortaga oo qof xad ku dhacay xad haddii la rabo in la oofiyo oo maalan tuu gacan laga jaro ee shaki uu meesha soo galo inuu haday wax yar baa allaha ka dhigay gacan laga jari maayo qof baa waxaa la rabaa xadkii zinada in lagu oogo inuu zinaystay shubha soo gashay wax yar oo loo malaynayo inay dhici karto inaanu zinaysan taasaa la xukumi xuduudda marka maxaad u malaynaysaa marka qofka gaalnimo lagu xukumo xadkii u weynaawa culamadu waxay leeyihiin ajmaca wuxuu leeyay shawkani fi fatx alqadiir ajmaca fuqahaa lamsaar cala ana alxuduuda tudra'u bishubahaat culammadu waxay isku waafaqeen xuduudda in wixii shubhaa in xuduudda looga hortago lagu hakiyo lagu joojiyo shubhooyin wixii aan la hubin ibn mundir wuxuu leeyahay ajmaca kulu man naxfadu canhu min ahli cilm cala ana alxuduuda tudra'u bishubahaat culammada cid kastoon cilmi ka xifdinay waxay ku kulmeen in xuduudda la oogaayo lagu hakiyo wixii shubhooyin ah yacni xuduudda waxaa lagu oogaa oo keliya wax la hubo si kale haddii loo yirahdo af soomaaliya boqolkiiba boqol wax la hubo sagaashan iyo sagaal haddii la hubo hal aan la hubin xuduudda waa lagu hakinaya ma ujeeda maxaad u malaynaysaa marka gaalaysiinta marka malo iyo malawaal iyo waxyaabo fara badan oo is uruursaday iyo waxba laguma xukumay boqol boqolkiiba boqol wax la hubo ayaa lagu xukumay sidaa aweed caalimka leeyahy shee maxamed cabdiwahaab raximahullah qaacidada isagoo ku dhaqmaa wuxuu markuu ka hadlayay xukunka qofka salaada ka taga isagoo aaminsan inay waajib ku tahay baa wuxuu yidhi culummadu arkaanta islaamka waxay isku waafaqeen laa ilaaha ila allah qofkaan la imaan gaalnimadiisa isku waafaqeen afartan kale oo ay salaada ka mid tahay hadduu qirsan yahay qofku way isku khilaafeen buu yidhi haddaba inagu waxaan wax ku xukumaynaa buu yidhi sheekhu waxay culummadu isku waafaqeen culummadu waxay isku khilaafeen wax ku gaalaysiimayna buu yidhi bal dhegayso wuxuu yidhi walculamaa ikhtalafuu fii kufri taariki laha ay lisalaa kasalan min gayri juxuudin walaa nukafiru ila ma ajmaca calayhi alculamaau kulluhum wahuwa shahaadatan wa ayda nukafiruhu bacda atacriif idaa carafa wa ankar sheekhu wuxuu yidhi culamadu waxay isku khilaafeen salaada qofkii wehsi uga taga isagoon dafirsanayn oon diidanayn oo wehsi iyo uga teg way isku khilaafeen buu yidhi inaguna wuxuu yidhi sheekh maxamed isagaa iska hadla raximahullah ma ku gaalaysiinayn oo leeyahay qofku ilaa waxay culummada dhammaantood ku gaalaysiiyeen mooye waana shahaadateyn ku yidhi weliba iyada xataa shahaadateynka waxaan ku gaalaysiinaynaa buu yidhi nukafiru bacda tacriif markaan aan garansiino oo u sheegno qofkii shahaadateynkii xataa wax ka hor imaana la yimaada waa markaan barno idaa carafa wa ankar ee uu garto shahaadateynkii inay kamid tahay kadibna u inkiro markaasaan gaalaysiinaynaa buu yidhi caalimka leer ibnu najiim wuxuu yidhi idaa kaana fi lmas'alati wujiibun wujuuhun tuujibu takfiir mas'alada hadday jirto wejiyaal ama arrimo gaalnimo keensanaya wa wajhun waaxidun yamnacu takfiir hal weji hal qaabna gaalnimo diidi hal sababaa di ayaa diidan gaalnimo laakiin inta kale gaalnimay tusin fa cala lmufti muftiga caalimka waxaa waajibka ou leeyahay dee muftibaa masaladan ka hadle sida maanta waxa waye dhalinyaradii iyo haweenkii iyo caamadii waa gaal waa murtadiintii waa kufaartii say iska leeyihiin maaha mufti baa ka hadla caalim ummadda kan ugu cilmiga badan caalimka waxaa waajibka ou leeyahay sheekhu an yamiila ila alwajhi aladii yamnacu takfiir inuu u leexdo u amiilo oo uu u janjeersado wejiga odhanaya diidaya gaalaysiinta yacni mas'alaa la isku khilaafay intaasoo wejiyaa mas'aladan qofka gaalnimo ku xukumay haddii loo eego hal wejiya haddii loo eego aan gaalnimo ku xukumayn caalimka wuxuu leeyahy ibnu najaym najaym waxa weeye muftiga waxaa laga rabaa inuu ra'yiga qaato inuu u leexdo arrinta gaalnimada hor istaagaysa oon qofkii lagu gaalnimo xukumin maxaa yeele u leeyahy taxsiinan lidanni bilmuslim ayuu muslimkan wanaagga loo malaynayo oo niyadda loo wanaajinayo caalim kale ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay falaysa liaxadin an yukafira axada min almuslimiin qofna uma banaana qof muslim inuu gaalaysiiyo wa in akhtaa wakalid xataa tuqaama calayhi alxuja xataa qofku ha qaldamo ilaa xujada lagu ogo wa tubayana lahu lmaxaja xaqana loo cadeeyo waman habata iimaanuhu biyaqiin qofkii iimaankiisu uu hubaal ku sugnaado lam yazal dalika canhu bishak shaki iyo mala'waal iyo malo iyo qiyaas kaga zuuli maayo bal laa yazaalu ila bacda iqaamati alxuja wa isaalat alshubha weliba islaamnimadu ku sugnaan xataa haddii gaalnimo ku dhacay ilaa iqaamadii lagu oogo xujadii lagu oogo waxaanay gaalnimoyin loo cadeeyo wa isaalat shubha shubho hadduu qabo wuxuu ismoodsiiyey nax ay qabo laga zuuliyo looga jawaabo ilaa intaa la gaaro lagu gaalnimo xukumi maayo leh sheekhu haddaba walkhulaasa ana man adhara shayan min madaahir alkufr laa yuxkamu caleyhi bilkufr xataa tuqaamu caleyhi alxuja hadalkan haddii lasoo koobo madaahirta gaalnimada qofkii mid wax kamida muujiya gaalnimo lagu xukumi maayo ilaa xujada lagu ogo waxaan inay gaala yihiin waxaan inay xaaraan yihiin loo sheego waa ko wa tusaalu canhu shubha in kaana bihi shubha shubho hadduu qabana oo wax ismoodsiiyana shubhadii laga zuuliyo meesha laga bixiyo looga jawaaba wa in asara markaa kadib hadduu uu ku sugnaado oo shubhadii looga zuuliyo wax shubha aanu haysan ay arrintii u caddaatay oo kusii sugnaado gaalnimada xukima caleyhi biridda gaalnima lagu xukumi markii gaalnimo lagu xukumo kadib waa sutiiba toobaad loogu yeerin war islaam kusoo laabaa laleeyay fa intaaba hadduu toobo keen waa laga yeela wa ilaa qutirdii kale waa la dilay intaasoo marxaladaa loo mara arrinta toddobaad alladii yuxkamu bikufri lmuslim huwa alqaadi aw alcaalim aladi yacrif qofka gaalnimada qof muslima ku gaalnimo xukuma waa caalim waa mufti waa qaadi waa qof diinta ilaahay subxaanahu watacaala garanaya waa qof cilmi u leh mas'aladan iyada ah muxuu muslim uu leeyahay masaa'ilkan ka soo hadalna qofku muxuu ku islaamaa oo loogu islaamnimo xukumaa waa inuu aqoon u leeyahay waxa inuu aqoon u leeyahay wey qofkii islaamnimo loogu xukumay si loogu gaalnimo xukumo si loogu gaalnimo xukumo si goolna loogu gaalnimo xukumo waxaa jira waxa la yidhaha shuruudu takfiir waxaa jira mawaanicu takfiir shuruudu takfiir waa mawaanic waxaa jira waxa weeye shuruud loo shardiyo lagu xiro qofka in la gaalaysiiyo waxaana jira wax qofka ka hor istaagaya yacni gaalnimada in lagu xukumo waa inuu caalimku aqoon u leeyahy yani waxyaa lagu wax lagu gaaloobo inay sugnaatay tawafuru shuruud shuruuddii wax lagu gaalaysiinaya in qofkan laga helay oo gaalnimadii ay la imaatay uu la yimid waa inuu aqoon u leeyahy waxaa kaloo daruuri ah inuu aqoon u leeyahay mawaanicu takfiir waxa ka hor istaagaya haba ku dhaco shuruuddii gaalnaysiinta gaalnimada ha laga hele in lagu gaalnimo xukumo wixii ka hor istaagaya inuu aqoon u leeyahy arrintaana waa in loo eego daruurada tusaale ahaan qofku haddaanu waxaan inay xaaraan yihiinba ogey qof muslima maba ogaba waxaanu inay shirki yihiin waxaan inay xaaraan yihiin ma oga ma ujeeda gaalnimo lagu xukumaa ilaa loo sheego waxaan inay gaalnimo yihiin ko wixii wuxuu ogaaday inay muxuu ahaa aqoon wuu leeyahay laakiin nusuustou si qaldan u fahmay oo u maleeyey inuu arrinkan u bannaan yahay maalan khamradii oo xalaalaystay zinadii oo xalaalaystay isagoo isla way ku xalaaltaa adiga qofka isaga ilaa shubhadaa laga zuuliyo oo looga jawaabo muxuu ahaa waxa ku xambaaray inuu ku dhaco shayga muxaramka laguma xukumayo saasoo kale qofkiiba gaalnimadii wuxuu ugu dhacay wuxuu ugu dhacay waaba lagu qasbaba lagu gaalnimo xukumi maayo qofkiiba gaalnimadii wuxuu ugu dhacay khata iyo gefow ugu dhacba sida ninkii yidhi inta farxaddii ka badatay ilaahu adaa addoonkayga anigana rabbigaagaan ahay buu yidhi farxaddii baa ka badatay kelimo gaalnimaha uu ku dhawaaqay laakiin laguma xukumin laguma gaalnimo xukumin maxaa waa qalad wey jahli saasoo kale nin baa wuxuu yidhi carruurtiisa ku yidhi waxaad samaydaa haddaan dhinto iguba ee ifirdhiya aniga waxba iga reebinina haddii ilaahay awoodo inuu isoo celiyo wallaahi inuu icadaabayo cadaab aan waxba cadaabka cid la cadaaba cadaabka ugu darana ilahay cadaabaayo hadduu ilaahay awoodo oo isoo celiyo bal saa yeela ilaahay waa soo nooleeyey waa soo celiyey subxaana markii horeba isagaa abuuray waa soo nooleeyey waa la weydiiyey ilaahay subxaana wa tacala waa u dembi dhaafay maxaa yeelay muxuu ahaa waad garanaysaa marka kelimadda intaa leeg saas oo kale saxaabigii ridwan llahi tacala calayhim waxa weeye qudaami ibnu madcuun ee khamrada cabay isagoo u muuday inay xalaal u tahay markay caddaatay inuu muxuu ahaa u adeegsanayo aayad qur-aan ah u fahmay si kale wa laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat junaxun fiima tacimuu idaa mataqow aayaddaa uu ka fahmay inuu mar hadduu mu'min yahay camal saalixa sameeyey asxaabu beder buuba ka mid ahaa mashaahiddu xaadiray inay muxuu aha isaga ay u xalaal tahay waa kii saxaabiga cumar bin khataab u cadeeyey radia allahu tacala canhu mana lagu gaalnimo xukumin marka caalimku waa inuu yahay caalim garanaya farqiga arrimaha u dhexeeya sidoo kale caalimku waa inuu garanayo diinta islaamka gaalnima kusoo ororta waa laba nooc mid weynoo diinta looga baxo iyo midaan looga bixin mid qawli ah iyo mid caqadi ah waa inuu qofka labada kala saari karo waxaad arkaya nebiga calayhi salaam oo axkaam arrimo fara badan ku xukumaya gaalnimo laakiin marka nusuusta kale la eego la ogaanaya in gaalnimadaanu tii diinta looga baxaya aan ahayn ma ujeeda ma ujeeda waa inuu caalimku kala garanaya arrintaa iyada ah oo gaalnimo meeshu ku arkaba aanusan qofkii diinta uga saaraynin sida ay ku sugan yihiin dadka aan diinta garanayn masalada saddexaad saasoo kale caalimku waa inuu garanayo muxuu ahaa farqiga u dhexeeya gaalka asalka ah een diintaba soo gelin iyo qofkii muslimkaa diinta soo galay ee gaalnimo ay ka dhacdo way kala duwan yihiin labaduba iyagoo shirki iyo gaalnimo sameeyey baa gaalkii asalka ahay asalkiisa lagu xukumaa waa gaalnimo kii muslimka ah ee gaalnimada ku dhacay meesha takfiiriyiinta ay ku qaldamaan ay ka mid tahay weliba qolooyinka alhijra la yidhahdo takfiir waxaysan kala saarayn qofkii aan islaamkaba soo gelinba ee gaalnimo ku dhacay iyo qofkii islaamay ee markuu islaamay kadib gaalnimo ku dhacay labada waa kala duwan yihiin qofkii markuu islaamay gaalnimo ku dhacay islaamnimadiisiyaa u sugan ilaa xujadii lagu oogo ma ujeedaa oo la hubiyo arrimaha lasoo sheegay kii asalkiisasa gaal ahaa gaalnimadiisa lagu xukumay caalim kale sheekh cuthaymiin wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala fataawaadkiisa aljahlu bilmukafir calaa nawcayn an yakuuna min shaksin yadiinu bigayri islaam aw laa yadiinu bishay walow lam yakun yakhtur bibali ana diina yukhaalif ma huwa caleyh fahada tujra caleyhi axkaamu daahir fi dunya ay axkaamu lkufaar wa ama fi alaakhira fa amru ila llahi tacala marka qofkii gaalnimada ku dhacay uu yahay qofaan islaamkaba ka diin dhiganayn amaba aan diinba haysanba weligiiba xataa waxa wuxuu ku sugan yahay ka hor imaanaaba aanay qalbigiisa kusoo dhicin qofka axkaamta daahirka adduunyada lagula dhaqma waa afka- axkaamta gaalada la si aakhira amarkiisu ilaahay buu u yahay subxaana annawcu thaani nooca labaad waxa an yakuuna min shaksin yadiinu bilislaam inuu yahay qof islaamka ka diin dhiganayo walaakinahu caasha calaa hada almukafir ha yeeshee gaalnimadaan ku ko- uu ku barbaaray waa qof islaamnimo ka diin dhigan islaam baana uu ku leeyahay muslim u abtirsan laakiin gaalnimuu ku sugan yahay fahada tujra caleyhi axkaamu islaami daahiran buu sheekhu kaa axkaamta islaamka daahir loogu xukumi ma ujeedi axkaamta islaamka loo waa muslim ilaa waa maxay waaye ee xujada lagu oogo tuqaamu caleyhi xuja xaqi loo cadeeyo shuruudii la eego markaa kadib loogu ridanimo xukuma hadduu mudan yahay saas oo kale caalimka waxa weeye qofka xu- ku xukumaya gaalnimo qofka muslimka waa inuu caalim kala garan kara atawali masalat atawali almudaaharada ah iyo muxuu aha muwaalaadka iyo isticaanat lkufaar masaa'ilka axkaamtooda dadka qaarkood tawaliga ama mudaaharada gaalala jirsiga horey qofka kaga gaalaysiinayaan iyadoo shareecada marka loo qaato dadka gaalala jirsadaa ay kala duwan yihiin oo waad ogtahin xadiidka xaafid bin abi baltaca saxiixaynku ku sugan gaaladuu la jirsaday sirta nebiguu siiyey calay slam iyo saxaabada laakiin markii nebi sal slam uu weydiiyey ee caddaatay arrin adduunye inuu u yeelay laguma gaalnimo xukumin bal u fiirso marka tafsiil bay leedahay qofaan marka kala gelanayn ee gaal qofku kaaga arkaba nacnacay ka iibiyaan baa lagu leeyay indhahan ka soo saarayna mana weydiinayno ciyaadan billaah safaaraduu kula kulmay gaal buu la socday baa wax lagu gaalaysiinay ma ujeeda nebiguna calayhi sala salaam qofki waa maxay quraysh waxa weeye u qoray sirta waxa weeye nebiga gaarsiiyey ayuu nebigu sala allahu caleyh wasalam aanu ku gaalnimo xukumay markay caddaatay inaanu arrintan caqiida ahaan aanu u yeelin oo aanay ka ahayn islaam nacayb gaalnimo jacayl ay ka ahayd arrin adduunye maslaxa adduunye oo ku gaar isku lahaa haba ku qaldanaadeen sidaa daraaddeed waxaa wax loogu laabto caalimka la yidhaahdo sheekh saalex aala sheekh wasiirka waxbarashada sacuudiga xafidahullah ee masalada tawaliga iyo muwaalaadka iyo isticaanat lkufaar iyo qeybaheeda buu ka hadlay marka qofba waa inuu kala garanayo qofku arrimaha iyaga ah qofaan arrimaha kala garanaynin makuu ku gaalnimo xukumi karo qof muslima waxaan ku khatimaya sheekhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala caalimka weyn niman xaluuliye ah oo waxa weeyaan odhanaya ilaahay baa caza wajal khalqigiisa ku dhex degay acuudu billah niman ilaahay tilmaamihiisa diidaya subxaanahu wa tacaala oo weliba culummo ahaa iyaga oo sheekhu la doodi jiray la murmi jiray markuu arko si ula murmaayo ayaa waxaa dhici jirta inuu yidhaahdo warmaya waxaad leedihin haddaan unu ohan lahaa gaalaa buu ku noqon lahay wy laakiin adinka agtayda gaale kama tihin maxaa yeele jaahiliin baa tihin wuxuu leeyahay kitaabkiisa waxawy alradda cala albakri fi kitaab listikhaasa safxada lix iyo afartan walihada kuntu aqulu liljahmiya min alcululiyati wannufaat aladiina nafuu ana allaha tacala fowqa alcarsh lama waqacat mixnatuhum ana low waafaqtukum kuntu kaafira lianii aclamu ana qowlakum kufrun waantum cindii laa takfuruun lianakum juhaal wakana hada khitaaban liculamaa'ihim wa qudaatihim wa shuyuukhihim wa umaraa'ihim bal u fiir shekh usain ibn taymiya wuxuu leeyahay waxaan ku oran jiro nimanka jahmiyada ah ee xuluuliyada ah iyo kuwa ilaahay tilmaamihiisa diida maxaa ka mid a tilmaamahay diideen ilaahay inuu kor jiro carshiga ilaahay inuu ka sarey fowqa carshigay diideen arrintaa waa gaalnimo cad wey qur-aanka marka loo laabto sunnada nebi sal slam fahamkii saxaabada selafka loo laabto waa gaalnimo cad laakiin dad baa diidan islaamnimo sheeganaya sheekhu wuxuu yihi qolooyinkan waxaan ku oran jiray markay mixnadoodu dhacday fidnadooda haddaan anigu idinku waafaqi lahaa waxaad leedihiin gaalaan ahaa lahay buu yihi maxaa yeele anigu waan ogaho yihi hadalkiinaan inuu gaalnimo yahay anigu waan ogahay adinkuse aniga agteyda gaaloobi maydiin maxaa yeele jaahiliin baa tihiin hadalkan uma haysataan inuu gaalnimo yahay aniguse gaalnimaan u haystaa yaqiinaan kaga sugana sidaa awgeed wuxuu leeyahay anigu aqoonan u leeyahay haddaan ku dhawaaqo hadalkaa isaga oo aan hadalkaa qaato waan ku gaaloobaayo laakiin adinku gaaloobi maydin maxaa yeele ma taqaaniin u fiirsada walaalyaal caalim ibnu taymiya raximahu llah culimmadooda wuxuu leeyahay hadalkaan ayuu ahay buu yihi liculamaai culammadoodan ku oran jiray wa qudaatihim qaaliyaashoodan ku oran jiray wa shuyuuqihim sheekhyaashoodan ku oran jiray wa umaraa'ihim madaxdoodan ku oran jiray marka qof caalimo saa garanaya oo qofka inta dhegaysta ay u muuqan karto qofkan inaanu waxaan diintan dafirsanayn inaanu waxaan diidanayn ee shubha ay ku taagan tahay ee isaga laf ahaantiisa ka tahay alla weyney isaga laf ahaantiisa ay ka tahay gaalnimo ka carar caalimka garan kara weeyaan qofka awood u leh iyo xaqna u leh inuu xukumo mas'alada iyada laakiin qof aan jaahilayn oo iska laabla kaca oo iska xamaasoona oo iska ciishoona oo waxa weeye caro ay ka buuxdo oo waxa weeye colaad iyo balaayo ka buuxdo oo jaahil murakab ah ma xukumi karo masaa'ilka sida maanta dhalinyaro yaroo waxa weeye da' yaroo xataa qaarkood hadda qaan gaareen meelaha daroogoy ku geli jiray iyo dad caamahan weligood darsi cilmiga xaadirin kelimo carabi meel ku qoran aqri haddaad tiraa ma aqri karto baa ku leeyahay waa gaal waa murtadiin waa hebel oon aad iyo aad looga digtoonaado walaalayaal baabkan baab aada u dheer waaye muxuu ahaa masalada sideedaad ashharu maa kafara bihi alkhawaarij qadiim wa xadiidan waxa ugu caansan ee ugu mashhuursan ee khawaarijtu ay wax ku gaalayday laga bilaabo waqtigii nabiga calayhi salat salaam waqtigii saxaabada ilaa yowmina hada waa hal mas'alo masalada ugu caansan waa mas'alat alxukm bigayri ma anzala allah ilaahay wuxuu soo deji waxaan ahaynoo wax lagu xukumo mas'aladaasoo ay si qaldan u fahmeen baa sabab u ah gaalaysiinta khawaarijta ilaa yowmina haada ilaa waqtigii nebi sala allahu aleyh waali wasalam ay waxa weye wax ku gaalaysiiyeen alxukmu bigayri ma anzala allah waxay kuusoo dhifanayaan kuula imaanayaan aayadda ilaahay uu leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaakum alkaafiruun waxay ku gaalaysiinayaan qof kastoo ay arkaan muslima oo aan ilaahay wuxuu soo deji wax ku xukumin iyagoon eegeynin qofkaan muxuu wax ugu xukumi waay qofkaan aqoon muu leeyahay mase uma laha qofkaan ma xalaaleysan mase ma xalaaleysan qofkaan ma mujtahidaa dadaalay oo qaldamay mase maaha qofkaan ma eegayaan khaasatan hadduu yahay nin madaxa kaa cudurdaarba iyaga agtooda ma laha marka masalada iyada nabiga calayhi salatu salaam khawaarijkii ugu horreeyay nabigu tilmaamay khawaarijtu inay isaga kasoo askumi doonaan kasoo bixi doonaan waa ninkii nabiga calayhi salaam ku yiri icdil yaa muxamed ittaqi illah ilaahay ka baqo bimuxamed calayhi salam subxaana allah hadihi qismatu maa uriida biha wajh llah ilaahay darti looga jeedo wax qaybintan dhaqaalahan aadba qaybiday alla darti kama wadi wa ujeedaa marka iyaga mar walba waa xukunkii wey weliba madaxdii la xiriira weliba dhaqaalo ku saabsanya intaa kama baxaan shareecadii laguma xukumin madaxweynuhu kuma xukumin dhaqaalihii uma dul dhacay dhaqaalihii cadaalad uma qaybin intaa kama baxda hadalka khawaarijtu cثmaan بن cafan iyo cali radi alahu tacala canhuma saasay ku dileen ibnu taymiya maqaalaadkiisu wuxuu leeyahy qaaluu cuثmaan wacaliy waman waalaahuma laysuu bimuminiin liannahum xakamu bigayri ma anzla allah waxay dhaheen cuثmaan iyo cali ciddii weli ka dhigataa muminiin maaha maxay u gaaloobeen maxaa yeeley ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan hayna wax ku xukumin marka cuثmaan iyo cali waxay ku gaalaysiiyeen sharciga ilahay wax kuma xukumin dadkii cuثmaan iyo cali jecelna waxay ku xukaalaysiiyeen muwaalaad gaaladii cusmaan cali leeyihin ayay weli ka dhigteen oo jeclaadeen yaa kasoo hara marka muslimiinta waa waxa maanta khawaarij ay wax ku xukumaan madaxdii waxay ku xukumayaan gaalnimo waxay leeyihin sharcigii ilahay wax kuma xukumaan haye cid allaale ciddii madaxda hoos timaado ciidankii iyo culummadii iyo shacabkiina kulli iyagana waxay waa gaalo muwaalaaday u sameeyeen weli bay u sameeyeen ma ujeedaa saasoo kale waa kuwii ku oran jiray cali in alxukmu ila lilah saasay dhihi jireen xukunka ilaahay baa leh xukunka ilaahay baa shareecadaa lagu xukumo sharciga allaa leh cali radi allahu tacala caalim buu ahaa saxaabigii nebigu ahaa ummadda kuwa uu cilmiga badnaabuu ahaa casharatu mubashiriin biljana u ahaa radia allahu tacaala canhu ilaahay cilmiguu siiye waxaa kamid ahaa cali waxa uu yihi kelimatu xaqin uriida biha baatil xukunka ilaahay ubaaleh waa kelima xaqah wey shareecada ilaahay tiisa in lagu xukumo way ilaahayga alaa lahu lkhalqu walamru wey ilaahay sida abuurka uu leeyahay oo amarkana u leeyahay marka isagaa sharciga ay tahay inuu wax xukumo caza wajal waa xaq uriida biha baatil laakiin taa waxaa looga dan leeyahay buu yihi baatila lagu doonaa buu yihi baatil baa lagu doonaa khawaarij baatil bay rabaan kelimadaa iyadaa waa xaq laakiin iyagu baatil bay ku gaarayaan weya ulajeed xun baa laga leeyahay weya qof mu'min baa la rabaa in lagu gaalaysiiyo weyaan dhiig xalaala lagu xalaalaysanaya wey hanti xaaraama lagu banaysanaya weyaan ma u fiirso maanta kelimadaas markay dhahaan nima manhajkii khawaarijta haysta shareecada ha lagu xukumo shareecada ha lagu xukumo dadkii waxa weya way qaldamayaan qaaraa shareecadiiba ka cararay kuwa waa qaldan yihiin maxaa yeelay kelimatu xaqin waay hadalkan waa hadal xaq wey shareecada ha lagu xukumo waa xaq wey ha diidin dimuqraadiyad iyo hanti wadaag iyo xeerjajab iyo afkaar bani aadamka ka timid halkaasaan aada hadhiin ilaahay ka baq shareecadu waa xaq wey ilaahay diintiisa weyaan kelimatu xaq halkaa joog dhinaca kale dadaa markay maqlaan shareecada ha lagu xukumo hadalka quruxda badan ayay ku qaldamaan markaasay qolooyinkaasi afka u galaan shareecada ay wadaan marka qolooyinka dadka ugu yeeraa waa shareecat lkhawaarij wey shareecat lislaam maaha wallahi alcadiim caqiidat lkhawaarij wey caqiidat dalaal wey caqiida waxa weeye burbur iyo baaba iyo hoog weeyaan caqiida waxa weeyaan bihimaarihim tacrifuunahum wixii raadka ka dhashaa lagu garanaya dadkii wadanka ah ammaanka ah masaajidadii buuxday waa laga kala carari xaafadihii dadku deganaayeen oo ilaahay ku caabudi jireen oo quraamada lagu baran jiray oo diinta lagu baran jiray oo adduunyada ku hagaagayday oo suuqi loo soo foofaayay eber laga kala carar iyaguna waxay ku leeyihin islaaman xoojinin ujeeda dadkii muslimiintaha sharafta lahaa la karaamay jiray diinta ilaahay la jeclaa la gelaayay waa laga kala carari iyaga weli waxay ku leeyihin islaama u gargaarayn ma ujeeda kelimatu xaqin uriida biha baatil way marka mas'alada xukunka ee ilaahay xukunkiisa waxaan ahayn oo wax lagu xukumo oy si qaldan u fahmeen ayaa khawaarij sabab u ah inay lumaan ilaa yowmina haadaana masaladaas asal u ah ma ujeeda sidaa awood marka saxaabiga laa ibnu cabaas sidaa calaa shardi shaykhayni ku sugan xaakim uu xukumay imaam dahabi u xukumay sheekh albaanina u waafaqay waxa uu yidhi aayaddaas ay u daliishanayaan dadka muslimiinta ah kufriga ay ka hadlaydo kufrigii weynaa maaha laysa kufran yanqulu can ilmilla buu yidhi kufrun duuna kufrin gaalnimada noocee yaraad weeye buu yidhi marka qof mumina marka loo adeegsanayo waman lam yaxkum bimaa anzala faulaykun kaafiruun ee diinta looga saaraayo qofka waa qof caqiidadii khawaarij cabay wey oo aaminsan weya waayo aayaddan waxay ka hadlaysaa oo kusoo dege ku soo degtay xukunka ilaahay qof dafirsanaa qof allaale qofkii xukunka ilaahay dafirsan ee diidan sida yuhuudii ah yuhuudii ah yuhuuda in uutiitu hada fakhuduuhu wain lam tu'tahu faxdaruu bay yihahdeen u tagay yidhahdeen nabiyullahi moxamed alay slam nebiga kaada u taga moxamed bay dhaheen uxukun doonta hadduu waxaan idinku xukuma ka yeela hadduu waxaan idinku xukumi waayo ka tago yidhahdeen ha ka yeelinina qofkii marka diinta ilaahay waxna ku kufrinaya waxna ka qaadanaya qofkaa isagaa weya laa qof diinta ilaahay aaminsan ee dhaqan ahaan uun hawadiisa raacay khamradii waa xaaraan buu ku leeyahay laakiin hawow raacay wuu cabaya tuuganimadii waa xaaraan buu ku leeyahay laakiin hawow raacay wuu xadaya ma ujeeda xukunku ilaahay waa xaq buu ku leeyahy laakiin hawadiisu raaco laaluushi waxbuu qaadanaya hawadiisu raaco xeerjajag waxbu u amyeelaya isagoo kale diinta ilaahay waa xaq taasaana waajib ugu ah ku oranay qofka isaga inaad usoo deliishato aada gaalnimo noocii weynaa aad ku xukunto waa madhab lkhawaarij walaalayaal masaa'ilka iyaga ah ee ibnu jariir dabari ha loogu laabto tafsiirka aayaddaas qowlka aada buu u caddeeyey iyo muxuu ahaa muxuu ahaa qowlka sawaabta ah mas'alada kale oo waxa weye walaalayaal aan wax un ka tilmaamayno waktiga aada u cariiri ah waxa weeyaan asbaabaha nimanka khawaarijta ay ku lumaan waxaa ka mid ah oo ay iyaguna dadka ku gaalaysiiyaan iyaguna ay ku lumeen waa mas'aladan la yidhaahdo mas'alatu tawali iyo mudaaharat alkufaar gaalka oo la jeclaado ama lala jirsado iyadana wax un baan ka tilmaana tafsiilay leedahay cinda ahli sunna waljamaca mas'alada saddexaad waxa weeyaan ay nimanka wax ku xukumaan man lam yukafir kaafir fahuwa kaafir yacni waxay leeyihin qofka aan gaalka ku gaalnimo xukumin isna gaal waayo qaacidada asal ahaan sax wey laakiin gaalka qofkaan ku gaalnimo xukumin qofka gaalkaa qofka muslimkaa haddii aanu qof gaala ku gaalnimo xukumin goormuu gaal ku noqon wuxuu ku noqon markii gaalkaas gaalnimadiisu ay nasan tahay weyaan abujahal oo kale gaalnimadiisu waa cadda yuhuud gaalnimadooda waa caddaha nasaaro gaalnimadooda waa caddaha qofaan ku gaalnimo xukumin xukunkii sharciga markuu u caddaade wuu ku gaaloobaya laakiin iyagu waxay yeelaya waxay dhigayaan qaacidadaas qof muslima iyagu gaalaysiiyeen oo iyagu ku gaalnimo xukumeen madaxweynihii muslimkay gaalaysiinayaan haddaanan la gaalaysiinin oodan ku waafaqin oo tiraa warnimo ma gaal gaal ma aha muxuu ku gaaloobay waxay ku leeyihin gaal ma gaalaysiin adiguna gaal kalaa tahay qaacidada iyada waa midda ay ku lumeen ay kamid tahay oo dadku gaalaysiiyaan waxaa kamid a waxay ku lumeen inaanay xukunka guud iyo xukunka gaarka kala saaraynin islaamka waxa weye waxaa la xukumaa shay waxaa leeyahay qofkii khamrada caba maalan lacnadu ha ku dhacdo waa xukun qofkii saa sameeya gaalnimu ku dhacay waa gaal alleeyahy laakiin markay noqoto in qof lagu xukumo arrinta iyada xukun kale yeelanaysa nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi lacana allahu shaarib alkhamr lacnada ku dhacdo khamrada qof kacba saasay tahay nebigu mar loo keenay calayhi salaam mar uu maqlay nin khamrada dhowr mar cabay ee saxaabada mid kamiduu lacnado yii lacanahu llah ma akthara maa yuutaa ilay lacnadu ha ku dhacday kan imisa badan baa la keenaya imisa mar buu khamr cabayaa nabigu alayh salam wuxuu laa talcanhu fa inahu yuxib llah warasuul ha lacnadin ilahay rasuulkiisu jecel yahay ha lacnadin ilaahay rasuulkiisu jecel yahay oo nabigaaba yidhi calayhi salatu salaam qofkii khamrada caba lacnada ku dhacdee saxaabigan ugu cabay khamradii waa laba arrin oo kala duwan taana mas'alaa la xukuma arrin baa la xukumi tanna qof baa la xukumi qofki marka la xukumaayo axkaam gooniy u baahanta marka nimankaas waxaanay kala saarin qofka saa sameeya gaal wey qofka waxaa ku dhaca gaal wey ficilka qofka sameeya gaal wey iyo waxaanay kala saarin oo kala garanayn qofkii saa ku dhacay markii loo yimaado isagii isagii waxbaa diidi karaa in gaalnimada lagu xukumo sida ahlu sunna waxay leeyiin qaacida ilay laysa kullu ma waqaca alkufra waqaca alkufru caleyh qof kastoo gaalnimo ku dhaca oo muslima gaalnimo kuma dhacdo oo dad muslimiin oo gaalnimo ku dhaco gaaloobayn baa jira asbaabo jira daraaddeed iyagu ma kala saaraan ee xukunkii caamka ahaa iyo waxay isku qaadaan xukunkii khaaska ahaa sidaa aweed nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan marka arrimahaas ayaa waxaa ka mid a ay wax ku gaalaysiiyaan nimanka iyaga asbaabta ugu badan oo khawaarijtu wax ku gaalaysiiday saan sheegnay arrinka isaga aanay kala saarin xukun guud i xukunka gaarka waxaanay kala saarin gaalnimada labadeeda nooc nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yii waxa uu yihi ithnaani fi nnaasi huma bihim kufrun altacnu fi lansaab waniyaxatu cala lmeyt laba arin muslimiinta gaalnimay ku tahay qofka muslima gaalnimo ku sugan wey inuu duro dadka dhalashadooda iyo inuu meydka ku baroor diiqdo waxaa kamid a xadiis saxiix muslim arrinkaana gaalnimo maaha qofku inuu nasab aayo diinta kaga bixi maa gaalnimada nooci weyneyd maaha ataxadutdu binicmat illahi shukru nabi sal slm wa tarkuha kufrun nicmada ilahay in lagu sheekeeyo waa way shukri wey inaan lagu sheekayn nicmada ilaahayna oon la sheeg sheegin waa gaalnimo wey ujeeda nabigu alayh sala salam wuxuu ku yihi saxaabada laa tarjicuu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd dabaday gaalaha noqonina islaaya islayntii layslaynaayo nabi gaalnimo ku sheegay saasay tahana waxaa la ogyahay muslimiintu inay isdagaalamaan inaanay ahayn gaalnimo diinta looga baxayo ilahay waa kiri wain taaifatani min almuminiina iqtataluu fa aslixuu baynahuma muminiintu hadday isdagaalama heshiisiya inama almuminuuna ikhwa ilaahiy marka qofkii marka muslimiinta inay isdagaalamaan ama qof muslima oo qof muslima dilo xataa ulakac u dilo wuxuu diinta kaga baxaya maaha saasay tahay haddee nabi sal sl gaalnimo ku sheegay inaana diinta looga baxin waxaa ku tusinaya nabi sal slam xadiis ku yidhi qofka muminkaa dhiiggiisu xalaal ma laa yaxilu dam mriin muslim yashhadu an laa ilaha illah anii rasuullah ila biixdaa halaa athayib zani wanafsu binafsi wataariku lidiini almufaariqu lijamaca qofka mumin muslimkaa ee qiraaya qofkee muslimka ah laa ilaha ila allah wa anii rasuullah nabi sal slam dhiiggiisu xalaal ma saddex arrin waxaan ka ahayn waa maxay isagoo guur soo maray inuu zinaysto inuu qof kale ulakac u dilay muslima inuu diinta ka baxay marka inuu qof muslima ulakac u dilay iyo inuu diinta ka baxay nabigu laba xukun oo kala siiyey marka inuu qofku qofka muminkaa ulakacu dilo gaalnimo maaha saasay ta axaadiis badan baa soo aroorta lagu tilmaamayo qofku qof muslima dilaa inuu gaalnimo ku dhacay marka gaalnimadiibaa marka laba nooc leh qolooyinka iyaga ahi kalama qaadaan waxaa kale oo kamid a waxyaabahay ku fidnooda khawaarijtu aayaad gaalada kusoo degtay sida aayadii waman lam yaxkum bima anzala fahum kaafiruun ayay dad mu'miniinah ay ku qaadayaan oy ku gaalnimo xukumayaan waxaa kamid a inay raacayaan waxyaabaha mutashaabiha waxyaabaha aan cadcadayn ay raacayaan ay ka tegayaan arrinta iska cadcad yacni qof islaamnimadiisa laysku waafaqay ee laysku haysto ma muslima mase gaala ayay iyagoo haysan kara yaqiinta ah inuu muslim yahay maxaa yeele saasa asalka ah ayay waxay raacayaan shubho iyo waxaa la yiri iyo saana dhici karta iyo ay raacayaan waxaa ka mid a qolooyinka khawaarijta waxyaabaha lumiyey dadka kalena ay ku lumiyeen oo caamada ah inay ku kadsoomeen cibaadadooda hadalkooda fiican cibaadabadidooda yaquuluuna qowla khayr albariya makhluuqa hadalkooda kan ugu khayrka badan makhluuqaadka hadalkiisay ku hadlayaan yadcuuna ilaa kitaab illah ilahay kitaabkiisa dadka ugu yeerayaan hadalkaa fiican salaadoodaa badan soonkoodaa badan daacadnimadooda ayaga ay dareemayaan ay isleeyihin lilaahi ba idinka taha arrintan diinta u gargaara arrintaasaa sirtay arrintaasi ku kadsoomeen ninkaa nabiga sal slam ku yiri ilaahay ka baq waxa weeye waxaa kadiday muxuu ahaa mataqaanaa xamaaso arrintaasu ku sirmay saasoo kalena dadkii kale saasay ku sirmayaan markay arkaan nimankan iyagaa salaad badan oo soom badan oo kitaabka ilaaha loo dhaqmo oranaya oo diinta u xamaasoonaya laga yaabo qolooyin kasoo horjeeday gaalaysiinayaan inay waxyaaba macaasi ay leeyihiin sigaarka cabaan hadday doonaan khamrada cabaan hadday doonaan muxuu ahaa iska yihiin dad madaahibtooda ay ka muuqato macsi waxay leeyihiin khalaas kuwaana saxsan bay leeyihin u fiirso kuwan garku intuu leeyahay dharkasay u gaabsadaan gabdhahaasay u niqaabtaan kuwa kasoo horjeeda qaarkood fiiri waxa weeyaan muxuu ahaa dadka qaar baa ku sirmaya iyagana taasay ku sirmaya oy ku kubirayaan oo ay ku qooqayaan waxaa kamid a asbaabaha keenay dadka balaayay ka malaystaan dadka malada uma wanaajiyaan nimanka khawaarijta la yidhaha dadka xumiyay ka malaystaan ninka khaarijigan saasuu nebi sal slam ka sameeyey nebiga hantidan u qaybinayay wuxuu u qaybinaya calayh salaam oo dadka qaar ugu badiyey inuu diintooda kusoo jeedo dad aanu siin baa jira maxaa yeele nebi sal slam diintoodu inay sugan tahay buu ogaa oo dhaqaalo la siiyo aan la siin inaanay diinta uga baxay kuwan oo siiye dhaqaalahana diintu kusoo jiidaya niyad wanaagaasaa nebiga ku xambaaray calayh salaam mualafatu quluubum wey iyagu ma eegayaan niyaddu uma wanaajinayaan nebiga calayh salaam marka qof nebiga niyadda u wanaaji waay yay u wanaajinayaan waxaa kamid a iyaga arrimaha ku keena cunfi waa dad ad aday iyo muxuu ahaa ka kanaansho iyo muxuu ahaa ghuluwi iyo ka badbane iyo ku talax tag waxa weeye lagu ibtileeyo weyaan ghuluwi iyo shayga xadkiisa la dhaafiyona iyo ad adayga iyo ka kanaanshuhuna waa asbaab keeni karta qofku inuu inxiraafo waxa wey iyaakum alguluw nabi sal inama ahlaka aladi min qablikum alguluw fi ddiin marka qofku inuu xadka dhaafo maaha shay gaal shay macsiya gaalnimaha ka dhigin shay qaladana kabiiraha ka dhigin shay aan la hubinna qalad ha ka dhigin waxa weeyaan qofku inuu ugu dambayn waxyaabaha keena oo khawaarij lumiya waxaa ugu weyn cadamu rujuuc ilaa ahli lcilm culummada diinta laga soo gaaray oo ahlu sunnaha ah een bidca lagu oqoon ugu laaban maayaan masaa'ilka cilmiga ah askar bay u laabanayaan ganacsatay u laabanayaan dhakhaatiir bay u laabanayaan da'yar bay u laabanayaan qof aan la oqoon bay u laabanayaan halkaasuu ka fadwoonaya qof xabsi ku jiraa xabsi inuu qofka galaba calaamad oo ayaga inuu qofku ahludiin yahay oo toosan yahay ciyaadan billaah laakiin waxaa looga badbaadaa biidni illaah qofku dadka ahlu cilmiga inuu u laabto khawaarijtii ugu horreeyey ninkii ugu horreeyey nebiga uma laaban calayhi salatu salaam kuwii ka dambeeyo ka askuna saxaabadii uma laaban cuhmaan iyo cali ridwan llahi tacala alayhim saxaabadii kale uma laaban ibnu cabaas uma laaban abu hureyre uma laaban saxaabadii uma laaban kuwii ka dambeeya culamadii ahlu sunnaha uma laaban kuwa maanta jooga culamada salafiyiinta u laaban maayaan ee ahlu sunnaha sheekh alalbani u laaban maayaan sheekh cuthaymiin u laaban maayaan caalimkii sheekh ibnubaas u laaban maayaan sheekh muqbil u laaban maayaan kuwa maanta nool u laaban maayaan yay u laabanayaan dadka aan sheegnay dad jahalaa oo xamaasaysan oo aan diinta garanayn hadday doonaan qur-aanka ha xifdisanaadaan cali kii dilay qur-aanka waa xifdisanaa radia allahu tacala an cabdiraxmaan ibn muljam bifatxi ljiim wuu xifdisanaa walam yantafic maxaa yeele ma fahmin walaalayaal ugu daramayn khulaasa khawaarijta dalaalkooda waxaa sabab u ah laba arin baadi oo dhanna labada arrimaa sabab u ah aljahlu waalhawaa aqoon dari iyo hawa raacid wey marka inaan diinta ilaahay baranno hawada ka fogaano mawduuca isagaa mawduuc dheer waaye waxa weeye muhiim waaye insha allah culamada ahlu sunnaha salafiyiinta insha allah sheekh cabdikariin xasaxo sheekh cuhmaan sheekh cabdiqaadir cukaashi maxamed cabdi daahir culamada kale sheekh cabdalla barbaraawi iyo waxa weeyaan wadaadada ka qayb qaata insha allahu tacaala dowrada ayaa insha allah qeybaheeda kale ka qaadanaya asal allah alkariim rab alcarshi alcadiim biasmaai lxusna wasifaati lculaa an yujanibana min alfitan maa dahara minha wabatan وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online